maanta oo ay bisha februari tahay labiyo tobanka sanadkan labada kun afariyo tobanka waxaa laanta afka soomaaliga ee v o a u buuxsantay sanad guuradii toddobaad ee laantu ay jirsatay wariyaha v o a falastiin axmed imaan oo washington joogta ayaa munaasabadaasi barnaamijkan nooga diyaarisay
toddoba sano ayay maanta jirtaa v o e da qaybteeda soomaaliga toddobadaasii sano v o e da qaybta soomaaliga waxay soo tebisay warar barnaamijyo madadaalo iyo xogog muhiim ah tanina waxay keentay in muddadaasi v o e du ay ku kasbato dhegaystayaal fara badan v o e waxa uu bartilmaameedkeedu yahay dhammaanba deegaanada ay soomaalidu degto gaar ahaana geeska afrika v o e da qaybta afka soomaaliga waxay soo tebisaa wararka iyo warbixinada gobol degmo iyo tuulo walba oo soomaaliya ah taasoo u sahasha dhegaystayaasha jooga goobaha ka baxsan magaalooyinka in ay helaan warar iyo warbixinada ka dhacaya deegaanadooda iyo kuwa u dhowba qiyaas ay samaysay hay-ad madax bannaan ayaa lagu ogaaday in magaalada muqdisho labadii qofba uu qof dhegaysto taasoo konton boqolkiiba ka dhigaysta dhegaystayaasha v o e da ee muqdisho halka puntland iyo somalilanna ay in ka badan toddobaatan iyo afar boqolkiiba ay dhegaystaan dadka ku nool waxaana taasi v o e da qaybta soomaaliga ay ka dhigtay tan loogu dhegaysi badan yahay marka la barbar dhigo afartan iyo saddexda luuqadood ee ay baahiso v o e da iyo guud ahaan idaacadaha kale ee caalamiga ah madaxa laanta afka soomaaliga cabdiraxmaan yabrow ayaa isbarbardhig ku samaynaya toddoba sano ka hor v o e da halkii ay ka bilowday iyo maanta meesha ay joogto in falastina waxaan odhan lahaa tii labada kun iyo toddobadii de waxay iska ahayd sidii wax ilmo oo kale ah mid ugubay ahayd mid cusub bay ahayd oo markaa ilmo dhashoo kale la gardaadinayay oo markaa daadahada la baray waad ogeydoo isla markiiba waxa ay soo jiidatay wariyaal caan ah oo khibrad leh oo runtii aad dhulka uga rojiyey markiiba waxaa v o a ay timid xilli ummadda soomaalidu ay aad ugu oomanayd wararka soomaaliya oo kumanaan soomaaliya ay dalka ka baxeen oo adduunka daafihiisa ay isku firdhiyeen qaar badanna xeray qaxootiya ku jireen diasbara iyo qurbahana ay in badan joogeen loona baahnaa idaacad soo labaysa tii markaa lagu xidhnaa cabdiraxmaan adigu waxaad ka mid ahayd kooxdii lagu bilaabay v o e da maxay ahaayeen waxyaabaha v o a u sahlay inay sanooyin yar sidaasi kor ugu boodo oo ay horumar lixaad la samayso maxaase nooga sheegi kartaa caqabadihii ugu waaweynaa ee lasoo kulmay waxaan isleeyahay horumarka aad soo taxday ee aad soo sheegtay markii furitaanka barnaamijka inkastoo aan jeclahay in dadka kale ay naga waramaan oo anu aanan jeclay inaan ka hadlo horumarkeeda haddana waxa aan doonaya inaan xuso ficil celinta dadweynaha aanu ka helaynay ayay ku xidhneed horumarka aanu gaadhnay oo marka ay noo sheegaan sanooyinkii bilowga ahaa halkaasaad ka liidataan ama halkaasaad ku wanaagsantihiin waxa ay ammaanaanna aan xoojinno waxa ay dhaliilaanna aanu ka reebtanno guud ahaan barnaamijyada joogtada ah ee dadku ay dhegaystaan ka sokow waxaa dadku ay aad ula dhacsanaayeen falastiinay barnaamijyada aanu ku abbaarno arrimaha taagan ee markaasi oo qaarkood aanu taxano ka dhigno maalmo socda waxa aanu aad iyo aad uga qaadanno uga faa'iidaysana dadweynaha inay aad u ammaanaan waraysiyaasha madaxda sare ee dadka kale aana gaari karin ee aan mar walba aanu qaadno waxa aanu aad iyo aad aanu u xoojinay barnaamijya dadku ay soo ammaanayeen ee ay ka mid tahay dooda gaaban oo kale matalan oo aana idaacad kaloo sii daysa aanay jirin dhaqanka iyo hidaha oo dad badan ku taxan yihiin oo ammaantiisu ay si weyn noogu soo noqnoqoto iyo barnaamijyada dadka iyo wariyaashu ay isdhex galaan sida wicitaanka dadweynaha faaqidaada iyo wixii la mid a qubanaha oo waad og tahay casrigan iminka lagu jira digitalka oo iminka aan bilowna ee t v-ga isaga laftiisana waa wax maarkan dadka aad u soo jiidanaya oo aan runtii aan isleeyahay waa lagu taxan yahay xagga caqabadaha waxaan u deenayaa dadweynaha oo awalba iyaguna sixi jiray haddaanse mid ka tilmaamo waxay ahayd dadweynaha soomaalida dadku markay ka soo baxaan waddankoodii qof walba meesha ugu horreyso soo dega unbuu la qabsadaa aniga iminka haddii la yidhaahdo lacagta aad ku qaadato washington laba jibaarkeed baa laguu siinaya ama london ama rome ama meel kale doorsan maayo taa ayaa haddaba waxay keentay in dad badan oo wariyaal waaweyna oo noo yimid ay washington intay la qabsan waayeen duruufo iyaga u gaara dartood ay ka laabteen waxaan isleeyahay taasi caqabad bay ahayd laakiin haddana waad ogtaho wariyaasha iminka noo jooga iyo kuwii ka dambeeyeyba in ay madashii iyo halkii loogu talagalay ay aad uga soo baxeen waa mahadsan tahay cabdiraxmaan waxaad soo hadal qaaday barnaamijka qubanaha dad badan baa isweydiinaya mar haddii barnaamijyada muuqaalka ah ay soo jiidan karaan daawadayaal intaasi la eg talow v o e da xaggee uga sii gudbi doontaa waa halka la tiigsanayo videoga iyo t v ga waa halka caalamka u socdo waa halka v o a qaybteeda afrikaanku ay iminka xooga saarayso mustaqbalkana waxaan jecelnahay in aanu qubanaha weyneyno oo dadweyne badan ay nagu soo taxmaan marka laga soo tago wararka iyo warbixinada la xiriira siyaasadda v o e da waxay dadka dhegaystaahi ka helaan barnaamijyo maad iyo qosol taariikh iyo dhaqan iyo hiddo ah taasoo soo jiidata dhegaystayaasha aan siyaasadda aadka u danaynin brofesor xuseen warsamo wax ka dhiga jaamacadda kaalgari ee dalka kanada ayaan weydiiyey bal waxyaabaha uu isleeyahay v o e da waa ay soo kordhisay muddada ay jirtay falastiine walaala horta waxaan isleeyahay wax weyn bay ku soo kordhisay oo anugaan islahaa kuma soo kordhin kartaba oo berigii la bilaabay dee waxaan islahaa kolley b b c daa jirto b b c daasaa suuqeeda ka qaadaysa laakiin wadamada etoobiya soomaaliya jabuuti iyo kenya intaba anigu socdaal baan ku tegay sanadii u dambeeyey oo xataa markii dee doorashooyinku socdeen soomaaliya muqdishoan joogay aad iyo aad ayaa loo dhegaystaa v o e ga soomaaliga sababta loo dhegaystaanada horta waa laba labadaba oo markay horta wararka soomaalida soo odaba xiisa badan oo dad waxyaalo badan ay ka dhaceeyeen soomaaliya oo la islahaa wararkeeda hela ta labaad barnaamijyo fiicfiican oo aad keenteen oo wararku badan yihiin oo meel walba aad ka warantaan runtii meel walba inkastoo gobolada qaarkood ee nabadii ay yidhaahdaan naguma badno warku oo wuxuu ku badan yahay meelaha weli dagaalada ka socdaan haddana warar badan laga soo jeediya waa arkaa marka warar badan bay kusoo kordhisay barnaamijyo badan oo ay kamid yihiin ma garanaysaa kuwa hiddaha iyo dhaqanka oo kale anu aad uga helo runtii mana da-dii bay hayso aad baan uga helaa barnaamijkaas xataa kuwa ma garanaysaa martida mikrofoonka dadka aad ku wareysataan aad baa loo iyonqsida caweyska washingtonna si kayra caadiya marka waxaan u qabaa waxyaalo badan oo wararka iyo dhaqankii soomaalida oo aan ka baqayna inuu lumo maadaama dowlkii soomaaliyeed ee dee ilaalin jiray uu lumay ayaad soo celiseen aad baanad ugu mahadsan tihiin marka laga soo tago wararka ku saabsan siyaasadda v o e da qaybta soomaaligu waxay daba gashaa oo ay tebisaa dhibaatooyinka shacabka soo gaara iyo kuwa qaba dhibaatooyinka bani-aadanimo sida abaaraha oo ay v o e da si joogtaha warbixin uga diyaarinaysay iyo sidoo kale cudurrada saf mareenka ah ee hadba ka dilaaca dhulka ay soomaalidu degto v o e da kuma eka oo keliya tebinta dhibaatooyinka shacabka ee xitaa kooxaha hubaysan oo ay ka mid tahay kooxda al-shabaab ayaa iyaga laftirkooda mararka ay culaysa soo wajahaan nala soo xiriira waxaana ka mid ah cumar xamaami oo loo yaqaana al amriiki oo isagu nala soo xiriiray markii dambena ay dileen kooxda al-shabaab waa kan al amriiki No, uh, the reason why I'm in the forest right now is because I'm one of the few people in Somalia who stood out against the Shabab.
maya sababtaan anigu hadda ugu jiro kaynta waxa weeye waxaan ka mid ahay dadka tirada yar soomaaliya ee isku taagay al-shabaab inay qarxiso dadka rayidka ah waa mid ka mida sababaha uu doonayo abusubayr inuu idilo anigu waxaan cambaaraynayaa dilka ama xarigga qof kasta oo muslin ah meel kasta ha ku noolaadee haddii qof muslin ah la dilo taasi ha ku dhacdo gacanta al-shabaab ama tan maraykanka ee anigu waan ka soo hor jeedaa inkastoo ay v o e da qaybteeda soomaaliga ay toddoba sano uun jirto haddana waxay haysataa dhegaystayaal ka badan kuwa ay haystaan idaacadaha afartanka sano ka badan jira madaxweynaha cusub ee puntland cabdiweli caligaas ayaan weydiiyey maadaama ay v o e da wareysatay isagoo brofesor jaamacadda baafalo wax ka dhiga ah marna ah wasiir mar kalena ah ra-iisul wasaare iyo maanta oo uu yahay madaxweynaha puntland bal sida uu arko waxaan isleeyahay maanta voice america waxay gaartay heer ay taan gaartay gaamurtay in badan oo soomaaliya ay kusoo xirantay noqotay sourceka amase meelaha ugu wanaagsan meesha ugu fiican baan isleeyahay ee soomaalidu ay ay kala xiriirto warka iyo newska ay ka raadsato waxaan malanayaa waagii hore soomali waxay aada u badneyd inay dhegeysato b b c da laakiin hadda dhulka aan joogaada masalan puntland oo kale waxaan ogahay dadku inay aada u daneeyaan inay gaar ahaan dhegeystaan voice of america kuna waxaa keenaysaa in ay noqoto newska ama warka ka baxayahay uu yahay war saxa reliable ah lagu kalsoonaan karo dadkuna marka ay u arkayaan inay ay tahay war saxa oo dadku ay sidii waay u arkayaan marka taasina waxa weeye reputationkaasi iyo inaad dhisatahay waktiga qaadataa capitalka magacaas inaad dhisatahay waktiga qaadataa laakiin waxaa moodaa waktiga inay ku gaarto marka maxaa isleedaha way habboonaan lahayd in xilligan lagu kordhiyo v o e da adiguse gaar ahaan barnaamijyadee jecesha runtii runtii barnaamijyada masalan qaraada jimcaha in maadaama loogu talagalay barnaamijkan in dadka soomaalida uu gaaro in debateska noocaas la badiyo in cadoodo la furo in laga hadlo marxaladaha kala duwan dalka uu marayo in laga hadlo siyaasada dalka mar walba debate laga furo oo bulshada asa xataa aan lahaa kale inaad subisaan town hall meetings oo kale inaad subisaan aad war kasoo dejisaan oo dadka aad dhegeysataan oo dadku ka hadlaan siyaasada wadanka jirta meesha ay rabaan waxa lasoo maray meesha aan socono si markaasi dadka wacyigelin badan looga suubiyo dabcan idinku news ahaan baad usubsan tihiin oo dee warka siduu yahay objective ina usheegtaan baan rabaa laakiin haddana maadaama aan soomaali nahay dhulkeenana aan rabno inay dib usoo noolaado dowladnimo dib u dhalato inaad dooda ka furtaan debate aad subisaan marka barnaamijyada noocaas aan runta aan waan jeclaan lahaay oo oo ah maaragtay wax ku oolkaas laakiin haddana barnaamijyo kala duwan oo dad kala duwani oo ancoris ahoo oo iyada waqtigooda ama siyaasiyiin hore ahaan jiray ama ahaan jira dad scholars oo mutacalimiin ah oo maaragtay dadka academiga ahi ay baadihinayaan maaragta oo weegiiba mar soo gala isbuuciba mar soo gala ama masalan yani wakti oo kala duwan soo gala v o eda waxaa ka mid a barnaamijyadii ugu caansanaa oo ay soo gudbisay barnaamijkii dastuurka soomaaliya oo ay dadweynaha ku weydiinayeen oo dadweynaha aanu ku weydiinaynay aragtidooda ku aadan dastuurka taasoo dadka qaarkiis ay u arkaan inuu saameyn wanaagsan yeeshay guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed cismaan jawaari oo isagu arrintan xusay ayaa ka hadlay marka ugu horreysa bal sida uu u arko v o e da qaybteeda soomaaliga bismi illaahi raxmaani raxiim v o e waa waxay ka mid tahay saxaafadaha iyo ama aan idhaahdo warbaahinta soomaalida aada ay uga hadasho oo danaysa siyaasadda soomaaliyeed kuna baxda af soomaali waa arrin weyn oo mahad ilaaha leh waa arrin weyn oo waxtar weyn ku fadhida oo dadka hogaamiyaasha oo hogaamiyaasha dalka ha ahaadaan ama xildhibaano ama shacbiga caadiga ah ay codkooda dadka ku maqashin karaan waxaan v o a yani inkastoo ay toddoba jir tahay horta bal hor iyo horaan aan idhaahdo hambalyo hambalyo hambalyo toddoba jir aad noqoteen howl badan oo adagna waad soo qabateen waxaana aada iyo aada ilaahay uga rajaynaynaa oo aan ku rajaweynahay in meesha hadda aada joogtaan aad kasii horumartaan saxaafadda soomaaliyeed ama warbaahinta guud ahaan haddaan idhaahdo waa dhalinyaro dhalinyaro in the sense ma aha in sanooyin badan aanan xor ahayn sanooyin ilaa konton iyo dheeraad baan xor nahay hase yeeshee xagga saxaafadda waxaad moodaa in ilaa hadda tallaabooyinkii oo dareer baradka ah ay ku jiraan waa lagama maarmaan marataa in asluubta shaqada iyo asluubta wargudbinta in marataa aada loo ilaasho v o a waan ka arkay waana ka dareemay in ethicska ay ku dhaqmaan ay tahay mid u dhowdhow saxaafadda oo caalamiga ah ay tahay oo ilaalinteeda ay ka mid tahay barnaamijyada kala gedisan ee idaacadda ka baxa kuwa aada si gaar ah ugu taxan tahay ma jiraan oo aada u xiisayso waxaan horta rabaa inaan barnaamijyo oo ka bixi jiray oo haddana marmar ay ka baxo oo kuwa dastuurka qaabilsan ayaan aada u danaynayay waxaan aada iyo aada ugu mahad celinayaa dhammaan shaqaalaha iyo saxufiyiinta ka shaqeeya v o a sidii wanaagsaneyd martaa doodihii ay ka fureen dastuurka markii la sameynaya marxaladii aan ku jirin dastuur sameynta qeybta ay ka qaateen waa arrin fursad uma aan helin inaan u mahad celiyo laakiin maanta ay toddoba guuradooda u dabaaldegayaan waxaan jeclaan lahaa inay iga guddoomaan mahaddaasi magaca shacbiga infact maaha magaceyga keliya waa magaca shacbiga soomaaliyeed ayaan ugu mahad celinaya sidii wanaagsaneed ay usii daayeen barnaamijkaasi iyo sida ay u tixgeliyeen ma aha keliya inay raadiha kasii daynayeen weliba waxay noo soo gudbiyeen markaasi aan ka mid ahaa guddigii oo dastuurka sameynayay statistics ee tirakoobiyo waxbay noo soo gudbinaa inay aaraadaas ay u kala tahay taasi wax weyn bay naga tartay annaka oo khubarada markaas ahayn aad baan u daneynayn inkastoo aan idinla hadli jirin laakiin waxay ahayd arrimo aan mar walba idinka sugaynay oo oo aan danayn jirnay wax badanna nagu kordhisay afkaartiina markii aan dastuurka qorayn qodobada qaarkood aad bay wax ugu tartay daatayaalkaas aada noo soo gudbiseen barnaamijka aan u daneynaya kaasoo barnaamij kale aan jeclahay waxaa weyaan midka kale oo aad soo jireenka sooyaalka soomaaliyeed ad kaga hadashaan iyo gabayadana waa marmarkii aan fursad leeyahay idaajaabaa sii daayaan umalayna markaan fursad helo waan dhegeystaa mar badan ma helo laakiin marmar waan waan daneeyaa oo haddii ay xokeynta i xasuusiyaan idhaahdaa in barnaamijka isaga ah marka laga soo tago waajibaadka warbaahineed ee v o e da ay gudanayso maxay ku soo biirisay saxaafadda soomaaliya waxaa su-aashaasi ka jawaabaya maxamed aadan xirsi teera oo ka mid a wariyaasha soomaaliya ugu caansan darajooyin sarena ka soo qabtay wasaaraddii warfaafinta ee soomaaliya oo uu in ka badan afartan sano ka soo shaqeeyey haddana ku sugan magaalada london v o edu waxbay soo kordhisay sababtu waxa weeye waa mare waxa weye idaacad caalami ah oo af soomaaliga idaacadaha ku hadla kusoo biirtay waa midda labaad ee markii hore idaacadda b b c da keligeed baa idaacad caalami oo af soomaaliga ku hadasha oo shacabka soomaaliya dhegahooda ay u nuglaayeen waxayna ahayd idaacadaasi choice dadku ma lahayn ay wax ku qiimeeyaan oo ay idaacado kale intay ku maqlaan marka kusoo biiridoodu dadka soomaaliyeed ee idaacadaha caalamiga ku xiran waxay u fur- fursad usiisay inay qiimeeyaan idaacadaha waxay sheegaan kala doortaana barnaamijyada ka baxaya kabacdina ay ra'yi yeeshaan ay ku qiimeeyaan kii wanaagsan iyo kii xun shacabka soomaaliyeed idaacadaha wargeliya kamid ka mid noqotay oo maaragtay ay ka helaan wararka iyo barnaamijyada iyo sidoo kale xasan ibraahim axmed oo loo yaqaano xasan imbase kana mida wariyaasha ruugcadaaga ah ee soomaaliyeed haddana ku sugan magaalada hargeysa oo uu madax ka yahay hay-adda african education trust ayaa isna ka waramaya bal sida uu u dhegeysto v o e da aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay sida ay u socotaa ani horta waan dhegaystaayoo maalintii markay ugu yar tahay hal transmission anba laba- laba transmission baan dhegaystaa marka runtii idaacadda horta v o eda haddaad eegto idaacadaha waxaa lagu qiimeeyaa dhowr arrimood oo ah horta idaacaddaasi sidee loo maqlaa anigu waxaan ka dhegaystaa f m taan ka dhegaystaa idaacadda voice of america waa idaacadda ugu maxaan malay ugu waadaxsan anba ugu kaleersan baan u malaynayaa idaacadaha f m ta aan ka dhegaysto waxaa kaloo la idhaahdaa idaacaddaas talow intay hadashaa ma toban daqiiqa hadashaa ma waqti badan bay hadashaa marka waxaan u malaynayaa saddex jeer baad soo gashaanoo marna waxaad ku jirtaa nus saac mar kalena waxaad ku jirtaan saacad marna laba saacadood baad ku jirtaan marka saddex saacadood bar baan u malaynaya maalintii oo taasina waqti fiican weeyaan baan u malaynaya aragtidayda ba saddex arrimood baa ugu muhiimsan oo in waxan ay sheegaysaa yihiin wax dadku ay wax ka baran karaan inay yihiin wax dadka mararka qaarkood warkoo kale wax markaa dhacay wargelinaya iyo inay mararka qaarkood leeyihiin madadaalo amba wax maaragtay dadka xiise geliya intaaba runtii idaacad voice of america way leedahay Eh, waxaa kaloo runtii idaacadda lagu- lagu qiimeeyaa dadka dhegaysta ma ka qayb galaano ayaga ku dhoodu ma ka qayb galaan taana runtii waan waan waan idinku arko inta badan dadka badanaa hadlaa waa dad amba aad waraysanaysaan oo jooga meelihii wax ka dhaceen amba fikrada ii soo gudbinaya Eh, oo dadka aad baad runtii uga qayb gelisaan Eh, marka runtii caam ahaan anugu waxaan usoo jeedinayaa ammaan iyo iyo iyo bogaadin baan usoo jeedinaya runtii muddada ay ay- ay ay shaqaynaysay ku hadlaysa afka soomaaliga idaacadda codka america mas-uuliyadda warbaahinta saarane ma ahan mid fudud maxamed ibraahim warsame hadraawi oo ah abwaan soomaaliyeed oo caana ayaa tilmaamaya waxa guud ahaan looga baahan yahay warbaahinta dhabta ah ka waxaa laga hadlayaa warbaahinta guud Een, waxay leedahay nolosha waxaa loogu talagalay inay kaalin bay leedahay nolosha ku leedahay kowdii Een, inay kaalintaa qaadato oo ay dadka hagto oo hogaamiso oo haddii baraarujiso oo haddii ilaahay ka dhigo maalinkan maanta maaragtay dee wararka soo een, u waranto horta idaacaduhu waxaas bay shaqa ku leeyihin yacni kala qubantaa ummadda ah ee dee sidaa u ballaaran waxaa isku xidhaa waa taa aad sheegayso kowdhe een, hadday taa tahayna dee waa- addood garaysaa waxay ku dhisan tahay shacabka oo dee waa ba- waa shacbi waa shacbi marka waxaa fiican shacabka ay afkeeda ku hadlaysee warka ay faafinaysaa waa- ee, waa min ashacb ila shacb baa la yidhahdaa carabiga min ashacb ila ashacb waxaa u fiican waxa- waxa ay faafinaysaa inay iyada sharaf iyo maamus iyo mudgo ku soo kordhiyaan ugu dambaynna madaxa laanta afka soomaaliga ee v o e da ayaa kula dardaarmay suxufiyiinta soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan sidan Een, waxa aan leeyahay haddii aad doonaysa inaad noqoto warya dhab ah oo warka aad soo rumaynaysa la rumeeyo oo bulshada dhexdeedana aad qiimo weyn ku yeelato warka aad tabinayso iska hubi warkaagu ha noqdo mid dheelitiran oo xaqiiq ku salaysan waxaad noqotaa mid runta abbaara oo marnaba aan ka cabsanin wixii xaqiiqa jira isla markaasna aanan buunbuuninin ama aan ka badbadinin wixii uu arko noqo waryo aan runta ka cabsanin noqo waryo ka fogaada wax alla wixii magaciisa iyo sumcaddiisa iyo hay-adda uu u shaqeeyo magaceeda dilaya gaar ahaan waxaa iminka wariyaasha soomaalida lagu xanto ee xagga lacagta ku xidhiidha waxaa doonta ku sheeg sharuur qabac iyo wixii la halmaala v o e da waxa ay u rajaynaysaa dhegaystayaasheeda inay nabad iyo caafimaad ku dhegaystaan iyadoo u ballan qaadaysa warar hufan warbixinno iyo madadaalo ay ka helaan muddadii ay v o edu jirta ee toddobada sano ahayd waxaa soomaaliya soo maray saddex madaxweyne iyo lix ra-iisul wasaare oo dhammaantoodba markii ay xilka ka degayeen ay hareeyeen muranno xagga awoodda iyo sharciga ah dhammaantood waxay ka qayb galeen barnaamijyada v o eda qaybta soomaaliga waa kuwan qaar ka mida madaxdii soomaaliya ee muranada siyaasadeed ay soo mareen intii ay xilka hayeen iyadoo v o e na ay ahayd mid u taagan soo gudbinta wararka iyo warbixinadii ugu dambeeyey ee hirarkaasi siyaasadeed waxaan filayaa inay xusuus dib idinkugu celin doonaan intiina badanna aad wada garan doontaan codadkan eeg aniga magacda arrinta maahae waa sharciga iyo saad nin waliba si u arko ka shaksi iyo shaksi iyo wax maaragtay personaala maaha haddee wadii ciddii quman baa quman sharciga laba garood iskama figa dhalato oo laba garood ma kala lihin ninun baa garle waxaan anigu isleeyahay adaa gar leh waana waajib muqadisa inaan anigu difaaco dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka
waxaa kaloo intaa dheer in go'aanadii ka soo baxay shirarka jabuuti oo la xidhiira xagga dib u heshiisiinta inaan fuli doono oo aan ku dhaqmi doono dhaqangelintoodana aan ballan qaadayno waxaa jira in yacnii lagu talagelayo oo hukuumaddaanu ay u sii gogol xaarayso siino diyaarinayso dowlad midnimo qaran oo mucaaradku ay ka mid yihiin in la dhisi doono madaxweynaheennu waa diidanayey dib u heshiisiinta inay dhaqan gasho waa diidanayey ee maamullada gobollada inay dhismaan
waxaan rabaa arrinta farmaajo inaan wax yar ka yidhaa maxaa yeelay soomaalidu mararka qaar waxa waa shaksiyeeyaan horta farmaajo adinka ma aqaanin anaa keena farmaajo dalka markuu imaanayay xoolana ma wadan istaraatiijiyana ma wadan ciidanna ma wadan dhaqaalena ma sidan waxoo dhan waa lala qorshiyey waa lala diyaariyey waa lala shaqaynayay khilaaf waxaa dhashay xukuumaddii iyo baarlamaankii waa xallin weyne waa khiyaar gelina farmaajo waxaa dhahnay halkaasi taaganta baashi haddaa ku qanacsanta inaad tanaasushid oo dowladii soomaaliyeed ay sii socotana waa wax raganimo leh haddaadan ku qanacsanayna xal kalaan ka fikirayno wuxuu ku qanacsana
shacabka soomaalida waxaa la rabaa inay ogaadaan meesha dhibaatadu ka taagan taas intaas kuma ekaanin wuxuu ku jiraa gorgorta xukuumadda in wax laga siiyo macnaheedu waxa waaye gorgorta gorgortaku maruu yimaada gorgortaku wuxuu yimaada markii xisbiyo ay isdhinac ordaayaan annagoo hadda hal xisbaan nahay isaguna maaha majority leader maaha waa shaksi speaker ah maxaan ku idhaahdaa group groupna wata marka nin speaker ah oo raba inuu xukunkii u maroxsado inaan ka yeelna ma aha hal shaksi iyo afar qof u wato inuu ugargotayo awa waxaa la election ala tago hadda waxay gaartay in la yidhaahdo waxaan rabnaa door wasiir waxaan rabnaa in xukuumadda la bedelo annaga dadkaa ku qabni mahayd
aniga iyo cabdi faarax shirdoon saacid prime ministerkii hore wax khilaafa oo shaksi ahoo noo dhexeeya ma jiraan shalayna saaxiib baan ahayn maanta saaxiib baan nahay intii baarlamaanka uu fadhiyo codaynayey taleefanaan ku wada hadlaynay inta aan kulannay maalmaha shaqadaana ay socotay maalin walba wixii shaqa ahna waan u kulmaynay wixii maxaanku idhahda marka waxaan leeyahay saacid wax khilaafa oo shaksi ah ma jiraan
labo ilaa saddex wiil oo la soo dhaafay ee waxaa jiray ismaandhaaf yar oo u dhaxeeyey aniga iyo madaxweynaha ma rabo inaan aada uga faalloodo laakiin waxaan ku tilmaamay saldhigiisu inuu ahaa mid constitutional ah oo dhinacna taariikhdii soomaaliya dhinac kala ah oo tobankii sano ah oo la xidhiirta iscasil iyo iscasili maayo
haddaba sidee dhegaystayaashu u arkaan idaacadda v o eda maxayse jeclaan lahaayeen in lagu soo kordhiyo waa kuwan qaar ka mida dhegaystayaasheena geeska afrika oo aragtidooda dhiibanaya aan ku bilaabo dhegaystayaasha magaalada nairobi magacayga waxaa la yidhaha maxamed maxamuud cali suug oo ku nool magaalada nairobi kana mida dadka odayaasha ah oo magaranaysaa inta badan iclaamka ka hadla v o e intii aan arkaya anigu waxaad moodaa inay juhdi badan iyo dadaal muujinayso sida markay wax dhacaan inay mintuulo ilaa magaalo ay la xiriirahayaan islamarkiiba marka dadaalkooda ma xumo oo waxaad mooddaa inay idaacado badan oo magaranaysaa ay jiri jiray ay ka hormareen xagga soo gudbinta iyo islamarkiiba waxa ay markay dhacaan ay la xiriirhayaanay magaranaysa ay soo gudbinayaan iyo say u tabinayaan ma xumo waxaan arkaa anigu barnaamijyo ay dhaliil badan oo ba- aan ku arka maaragto dhe- oo in la- in la naqdiyo mudan wax laga sheego maalan barnaamijka jimcada baxa waa barnaamij ah, run ahaantii juhdi iyo la- dadaal badan la geliya laakiin waxaad moodaa in dad gooniya loo xulahayo waxaad arkaysaa afar nin oo waxa ay ka hadlayaan isku hal ay yihiin oo aysan wax ku kala dugnayn bismillaahi raxmaan raxiim aniga xuseen maxamed caar baa la yidhaahdaa guddoomiyaha guddiga bahweynta een, ee, isli di- een, community association iyo guddoomiye ku-xigeenka ganacsatada waxaan horta marka ugu hore u hambalyaynayaa een, toddoba guurada ee, v o k een, waxay aada iyo aad wax weyn ka qabatay xagga horta bulshada soomaalida maxay noqotay waagii hore wax la dhegeysan jiray b b sidoo keliya waxa weeyaan cod weyn oo ku soo kordhay oo aad loo daneeyo markaan ka hadlo shakhsi ahaantayda anigu waxaan ahay nin ganacsato ah siyaasina ah een, madax islina ka ah aad iyo aad bay wax badan noogu qabatay aad baan ugu mahad celinaynaa waxaan leenahay weligaa jir markaa waxaan leenahay halkaa ka sii wada asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo magacayga ah fartuun cabdiqaadir warsame qodax waxaan hambalyaynayaa inay horumar weyn gaarta v o eda laakiin hadda waxaan rabaa in lagu soo yaro kordhiyo barnaamijka dumarka waa kaas xuquuqda gabdhaha garoobada ah in la kordhiyaan doonayaa
magacayga waa sadaan maxamed axmed idaacadda v o a muddadii ay hawada ku jirtay ee ay dadweynuhu dhegaysanayeen anigu waxaan isleeyahay wax badan bay soo kordhisay wararka oo si hore loo helo deg deg ah een, mandaqada iyo dunida ee, oo si fiican ay uga soo waramaan si dhexdhexaadnimo ah oo xaqiiqda ku salaysan oo la salayn oo la rumaysan karo oo dadka een, ay la dhacsiiyeen anigu waxaan ka mid ah dadka dhegaystay idaacadda v o a wakhti fiican oo ay soo gashaa si fiicanna wax u tabisa barnaamijka ugu qiimaha badan ee aan runtii dhegeysa waa barnaamijka amuuraha islaamka laakiin barnaamijka waqtigiisa waxaad moodaa inuu aada u kooban yahay oo mowduuca laga hadlaya adigoon ka wada dhergin een idaacaddu ay jarto waxaan ku talin lahaa in barnaamijka waqtigiisa wax lagu daro sida ugu haboon shariifa bokor dhuuxyaa la yidhaahdaa waxaan u arkaa inay rul- kolleyba leedahay dee roolkeeda ay leedahay oo ay wax badan soo kordhisay hadday tahay xagga wararka iyo barnaamijyada kale ee dee macnaha leh ee ay sii daysay sida maaragtay doodaha iyo wixii la mid ah waxaan uun soo jeedin lahaa oo kula talin lahaa bahasha xoogaa waa wakhtiguna waa yar badan yahay waxaan kaloo odhan lahaa in laga yareeyo iyadana oo macno kale wax kaloo macno ummadda u samaynaya loogu bedelaya sahan faraha badan ee aadka ugu faraha badan inkastoo laga yaabo dad xiiseeya inay jiraan haddana waxaan qabaa ummadda soomaaliyeed maanta waxay u baahan tahay wax uga hadla mustaqbalkeeda iyo nolosheeda iyo dejinteeda iyo nabadeeda iyo wax ahaanshaheeda iyo danaheeda kala hadla magacayga waxaa leedahay ibraahim ismaaciil cilmi anigu qurbajoog baan ahay iyo labadaba iyo dalka iyo dibaddaba waan joogaa dibadda intaan jooga ma dhegaysto runtii laakiin intaan dalka jooga waan dhegaystaa v o eda waxaan si gaara barnaamij- barnaamijyadiisa ama wararkiisa ka helaa oo si gaara halkan uga salaamayaa inanka ka soo warrama een, qaahira waxaan jeclahay inta badan gaadhiga markaan wato ayaan dhegaystaa v o eda marka waxaan jeclaan lahaa daqiiqadaha yar ee aan dhegaysanayo waxaanaan dhegaysanayaa inuu ama adduunkayga waxii kordhina aakhiradayda adduunkayga in- waxaan waxa ka faa'iidaya inuu yahay Een, marka taana waxa isiin kara un qof aqoon leh oo ama aqoon diinado sare ha lahaado ama aqoon adduunyo maadiya mid siyaasada oo aqoon sare ah oo research cilmiya
n maxamed ibraahim warsame hadraawi dee abwaan soomaaliyeed baa tahay n kusoo dhowo horta toddoba sano ayay u bixisantay laanta afka soomaaliga ee v o a bal maxaad jeclaan lahayd warbaahinta soomaalidoo kale inay ku soo kordhiso marka laga eego habdhaqanka hogaaminta bulshooyinka marka waxaa laga hadlayaa warbaahinta guud Een, waxay leedahay nolosha waxaa loogu talagalay inay kaalin bay leedahay nolosha ku leedahay kowdii Een, inay kaalintaa qaadato oo ay dadka hagto oo hogaamiso oo haddii baraarujiso oo haddii ilaahay ka dhigo maalinkan maanta ama dee wararka soo een, u waranto horta idaacaduhu waxaas bay shaqa ku leeyihin yacni kala qubantaa ummadda ah ee dee sidaa u ballaaran waxa isku xidhaa waa taa aad sheegayso kowdhe een, hadday taa tahayna dee waa- adood garaysaa waxay ku dhisan tahay shacabka oo dee waa ba- waa shacbi waa shacbi marka waxaa fiican shacabka ay afkeeda ku hadlaysa warka ay faafinaysaa waa- ee, waa min ashacab ila shacab baa la yidhahda carabiga min ashacab ila ashacab waxaa u fiican waxa waxa ay faafinaysaa inay iyada sharaf iyo maamus iyo mudgo ku soo kordhiyaan aad umahadsan yuusuf shaacir adigu kudhaad waxaad ka mid tahay dadka dee abwaaninta aadka dhinaca sugaanta soomaalida aadka loogu yaqaano toddoba sana imika buuxsamay bal toddoba sana maxaad ku qiimeyn lahayd waana idiin hambalyeenaya haddii toddoba sannadood buuxsantay idaacadda v o e kolleyba kaalin bannaanayd way buuxisay oo bulshadu way u baahnayd Ee, waayo dee idaacaduhu way yaraayeen idaacadaha caalamiga ahi kaalintaas way buuxisay marka hore Ee, waana iska jirayaan marka ra'yiga dadka laga qaado qaarba sibay wax u arkayaan sidaa raggaa hore sheegay waxaan qabaa in dee meelaha qaara wax lagu kordhiyo oo mawduucan wada siyaasiga ah. hadday dooda gaaban tahay waa mawduuc siyaasiya hadday dad kala waraysanaya waa mawduuc siyaasiya horta in mawduucyada siyaasiga ah dee aanu idaacad oo dhan la wada siine barnaamijyo kalena la sameeyo walow dhaqanka barnaamij jiro haddana in kuwa kalena la sameeyo oo dadka dee u noqda aqoon oo fariimo gudbiyo oo bulshada wax u taro oo
cabdishakuur mira aadan eh, waxaan joogaa magaalada boosaaso laakiin idaacadda v o edu wax badan bay kusoo kordhisay eh, dadka soomaaliyeed oo ah dhegaystayaasha barnaamijyo ka duwan barnaamijyadii hore ay maqli jireen barnaamijyo isu dheella tiran dhinacyada badan marka laga eego Na waa meel ay dadku aada ugu soo xirmeen toddobadii sano ay jirtay waxaan ugu hambalyeynayaa inay hore intaa uga sii socoto Eh, anigu markaan iska hadlo waxaan ugu jecelahay idaacadda v o d inaan dhegeysto bar- labada barnaamij kan lixda iyo barka subaxnimo ka baxa saacadda geeska africa iyo iyo galabtii afarta galmood labadaas aad baan u dhegeystaa magacayga waxaa la yidhahdaa maxamed caydiid jaamac haa v o eda waan dhegaystaa runtii aad baan ugu xiranahay barnaamijyada aan sida gaarka u xiisay waxaa ka mid ah barnaamijka een, hiddiya dhaqanka u rajaynayno inay v o edu ay ballaariso oo maadaama ay jiraan maanta dad badan oo fanka iyo dhaqanka soomaalida aada u yaqaana ay jiraan iyo da'yarta hadda soo koraysa oo iyaga laftoodu hadda in badan oo ka mid a ay aada u yaqaanin een, suugaanta iyo waxyaabaha la midka ah
magacaygu waa cumar ciise maxamed waxaan joogaa boosaaso idaacadda v o a oo sanadguradeeda toddobaad ay tahay waa soo dhoweynaynaa waxaana leenahay adeegaa wadaan ummadda usii wada waxaan anigu dhihi lahaa barnaamijyadiina waxaa xooga ku saartaan inta badan dhaliilo iyo waxyaabo dhacay iyo waa soomaaliya laga sheegaa bal horumarka teknolojiyadu ay soomaaliya ka bedeshay maanta waad ogtihiin oo arigaa lagu raacaa mobilada adeega maarata maarata mobile monigana waxaa laga dirsadaa caanaha lagu gataa marka bal teknolojiyadu maxay bedeshay barnaamijyadiina inaad ku dartaan waa idinkula talin lahaa oo aad ogaataan soomaalidana inay ka ilbaxsan tahay meelo badan oo dunida ah waana mahadsantihiin magacaygu waa faarax xaaji mire Een, marka hore aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa sanad guura toddobaad ee v o eda runtiina barnaamijyadeeda aad iyo aad baan een, horumar fiican waddankay uga gaareen Een, wax badan dhinaca akhbaaraadka een, wararka een, barnaamijyadooda kulligood waa aad iyo aad bay u fiican yihiin waxaan kusii korin lahaa barnaamijyada aqoonta in kor loo qaado oo ay ku celiyaan maadaama soomaalida iyo caalamkaba caalamka aqoonta iyo dhaqaalaha loo gudbay magacayga waa maxamuud maxamed axmed waxa aan cadaynayaa runtii idaacadaha kale oo ay muddo ka soo horreeyay inay ka afdheer tahay waan ku faraxsanahay magacay waa faarax mire jibriil marka koowaad ee, waa u hambalyeynaynaa ee, idaacadda v o eda barnaamijyada aadka u baahsan oo ay u soo gudbiso soomaalida runtii magaalooyinkay waxaan leeyahay ay awoodda saartaa waxa ka baxa dagaalada waxyaalaha ka dhaca laakiin miyiga boqolkiiba oo boqolkiiba toddobaatan dadku degan yahay ma saarto awoodda marka waxaan leenahay idaacaddu mar koowaad miyiga ha saarto awoodda iyo horumarka iyo waxyaalaha looga baahan yahay miyiga magacaygu waa xarees saalcadaawe waxaan joogaa boosaaso Ee, marka koowaad waan u hambalyeynayaa sanad guurada toddobaad ee v o eda waxaan sheegayaa inaan ku faraxsanahay ee, idaacaddan markii hawada soo gashay ilaa hadda qaab ahaan waxay kaga duwan tahay idaacadii hore waxaan dhihi karaa een, codka dhegaystaha ayay aad u tixgelisaayo barnaamijyo badan oo bulshada kaga qayb qaadanayso marka laga yimaado wararka ay sameeyaan in wariyaashu ayay samaysaayo si uun waxay ugu dhowdahay een, waxaa la yidhahda social media
khadiijo maxamed diiriye wasiirka haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waa ku faraxsanahay in aan een, fursaddan muhiimka aan u helo inaan idaacadda v o e aan dhaho hambalyo sanadguuradeedii toddobaad een, haddii alla awoodo la ogolaado marka in ay maadaama ay ka mid tahay saxaafadda horta ee dalka gudihiisa ka howlgala een, in mujtamaca soomaaliyeed guud ahaantiis loo gudbiyo een, horumar loogu baaqo iyo dibudhis barnaamijyadiinana ay noqdaan barnaamijyada horumarinta iyo dibudhiska dalka iyo dadka soomaaliyeed Ah, bismillaah Een, magacaygu waa waas cabdullaahi waas xaasho waas farcadde Een, waan ku faraxsanahay inaan saakay idaacaddan toddoba sano jirsatay aan uga hambalyeyno een, sanadkeeda toddoba toddobaad oo ay soo gaartay inay soomaalida la hadasho waan ku faraxsannahay inay soomaaliya maanta ay kaalintii la rabay ay ka geysatay Een, waxaan aada u xiisaynaa annaga barnaamijyadeeda gaarka ah ee had iyo jeer inta waqtiga soo galaanba Ee, waan u qiyaasaynaa inay soomaaliya ay ka tahay idaacad dhexdhexaada oo aan dhanna aana jirin idaacaddan voice of america waa idaacadda keliya oo aan dhihi karno in lagu kalsoonaan karo oo aan ku kalsoonaan karna hadalladeeda iyo wararkeeda gaarka ah Een, dhegaysigeedana aadan ugu taxanahay magacaygu waa xildhibaan cashkos maxamuud cumar Een, idaacadda v o eda waxaan ahaa dadka ku xidhan ahayna barnaamijyadeeda waxaan aad iyo aad u xiiseeyaa barnaamijka doodaha Mhm, jimcayaasha la sameeyo Een, waxaan kalean aad iyo aad ka haweenka markay ka hadlayaan barnaamijyadooda dhan aad bay i cajabiyeen Een, aniga laftarkayga dhowr jeer baa layga waraystay oo v o eda waa subaxiis markaan toosna haddii la yidhaahdo waxaan daa- dhegaysanaa ugu horeeya waa idaacadda v o eda toban saacna waan la socdaa habeenkiina waan dhegaystaa waxaan leeyahay dhammaantiin hambalyo
bismillaahi raxmaan raxiim anigoo magacayga uu yahay aamin cabdulle macow aadaan ugu faraxsanahay ee, sanad guurada v o eda waana soo dhaweynayaa aad ha jirto ha joogtay ayaan leeyahay waxaan aad u xiiseeyaa barnaamijka la yidhaahdo waa go-aankaaga oo dhallinyarada waxaana aad ugu faraxsanahay barnaamijkaas aad u qabataan dhallinyarada waxaana idinku darsan lahay inaad si fiican aad usii gudagashaan oo dhallinyarada si fiican usoo dhaweysaan magacaygu waa suldaan maxamed axmed buurtinle waxaan joogaa xamar xeebta liido Een, simo soomaaliyeed oo halkaa isku arkayaan ka mid ahay Ee, ilmuhu marka uu dhasho toddoba jirka marka uu gaaru ciidamiya maadaama toddoba jir aad gaadheen waxaan idiin rajaynaynaa inaad sidii ilmo toddoba jir gaadhay oo ciidankiisii markaas la gaadhay wakhtigii uu waxtari lahaa inaad noqotaan oo ilaahay idinku guuleeyo barnaamijyada kala duwan oo idaacadda kulligood waa la xiiseeyaa wararku ha ugu horreeyeene Ee, waxaa kaloo aada loo xiiseeyaa kuwa doodaha ah iyo falanqaynta siyaasadda soomaalida waxaanan idiin soo jeedinayaa inaad ka fogaataan wax xanan leh oo ummadda soomaaliyeed dhexdeeda ka samayn kara wuxuun kala durkid ah bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa muno cumar xasan oo ka shaqaysa een, telefishinka qaranka soomaaliyeed iyo radio muqdisho Een, toddobadii sannadood ee ee, shaqaynaysay idaacadda laanta afka soomaaliga ee v o a Een, waxaan odhan lahaa horta waxay nagu soo kordhisay barnaamijyo aada loo xiiseeyo aniga aragtideeda laba barnaamijaan aada u xiiseeya oon dhagaystaa inta badan barnaamijka la dhaha dooda gaaban iyo barnaamijka een, cawayska Ee, labada barnaamij aan xiiseeyaana runtii waa laba barnaamij oo aad noogu gaaban Ee, waxaan ta- ku talin lahaa ama aniga aan fikir ahaan aan- aan geysan lahaa in la kordhiyo een, waqtigooda minitiska ayaa aada noogu yar
ugu dambaynna aan siiyo madaxa laanta afka soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yabrow kelmadda ugu dambaysa kelmadda u dambeysa waad mahadsan tahay Een, falastiin waxa aan u mahad celinayaa dhegaystayaasha v o a laanteeda af soomaaliga ee sida weyn noogu taxan ee mar walba nagu baraarujiya halka aanu ka liidanno ee nasaxa ee noo sheega waxa ay jecel yihiin waxa aan mahad gaara iyagana aan u celinayaa siyaasiyiinta iyo aqoon-yahanada soomaaliyeed ee mar walba oo aanu la hadallo taxaaliisha nala sameeya analysiska nala rogroga wakhtigooda qaaligaana siiya hadday hurdaan hadday gaari saaran yihiin haddii kaleba sidoo kale ee, madaxda v o a ee iga sarreysa ee iyagu suurto gelshay laantan afka soomaaliga furitaankeedaan u mahad celinayaa iyo ugu dambeyn wariyaasha v o a ee jooga washington iyo kuwa daafaha adduunka ku kala daadsan ee iyagu v o a waxa ay tahay ka dhigay ayaan leehay waad mahadsantihiin kana sii wada hawsha aad dadweynaha u haysaan dhegaystayaal waa naga intaa guud ahaan barnaamijkii aanu kaga hadlaynay sanad guuradii toddobaad ee v o eda tani intaan dib dambe ugu kulmi doonno barnaamijkan oo kalena waxaan leenahay dhegaystayaasheenna waa aad ku mahadsantihiin in aad dhegaysataan idaacadda v o eda qeybteeda afka soomaaliga wixii tale iyo tusaale ahna noogu soo dira ciwaanka iimailkeenna oo ah somali at v o a news dot com